tallaalka ka hortagga ah ayaa muhiim u ah bulshada kana hortaga cudurro badan oo saameeya caruurta sida dabaysha iyo jadeecada maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kandegmada jowhar ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan tallaalka caruurta shanta sano ka yar si loo yareeyo cudurrada faafa cismaan maxamed mukhtaar oo ah gudoomiyaha degmada jowhar iyo gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka shabeellaha dhexe maxamed sheekh cabdi oo ka hadlay muhiimada tallaalku u leeyahay caruurta ayaa bulshada ugu baaqay in caruurtooda ay siiyaan tallaalka ayagoona dhanka kale bahda caafimaadka ku booriyey in ay si hufan ugu shaqeeyaan bulshada guri kasto ama aqal kasto ee ku yaalo hirshabeelle in laga hirgeli la rabo run ahaantii waxaan qiraa inta hadda oo magaciisi daaweeyayaalka ah in bukaan kasto ee hirshabeelle ama degmada jowhar ay ku filan yihiin oo min hal qof ama laba qofood ay kusoo aadi doonto sida hadda arkaayo dadka sida ay u badan yihiin waxaan kaloon rabaa in magaciisii aan idin soo gudbiyo kiis ka yimid dhinacaan qoracsan ee ah mid qoorta galaayo dhuuntaan galaayo ma aqaan aniga waa waa nagu cusub yahay sidoo kalena anaga waa ka warqabnaayo maalin kasta waxaan noo yimaaday boorar ku saabsan arrimahaas waxaan leenahay aan ka hor tagno hadduu ala yidhaahdo xaqiiqdii waa dareemi kartaan haddii laga soo laabto qof walba shaquu leeyahay shaqada laguu diray ee beriiq lagugu lagu xisaabtami doono ee lagu dhahay soo talaal dadkaas haddii aad dhex ka soo laabato amba aad sigsaagto laguma jeeda waa sax laakiin maalin maanta aan ahaynin ayaa lagula xisaabtami doonaa hadduu ilaa yiraa waxaa nasiib u yeelateen intaanoo reer jowhara inaa idinka idin laga soo xulan waxay tahay yacni inaa farsamadeedii leedihiin waayo amba shaqe aqoon aad tihiin amba hore aa u shaqaysaan ama hadda aad shaqada wadiinbo marka waxaan rabnaa inaa qof walba uu ka run sheego shaqada uu loo diray hadduu ilaa yidhaahdo siduu guddoomiyaha degmada sheegay waa jiraa cudurkaas dhankan qoraxsinna hadduu ku soo bilowday oo dhowr bilood ka hor wasaaradda caafimaadkana waa la wadaagnay maalin dhaweedna tiim ay direen ayaga iyo wardi meesha aaday hadda waxaan rabnaa meesha inaa kambein lagu qaado si cudurkaas looga hortago maxaa yeeley cudurka hadda waxaa u dambeysay hal oday saddex cunug oo dhalayaa hadda shali lasoo duugay sida hadda warbixintan oo lagu keenay marka waad dareemi kartiin nin ubadkii uu dhalay hal maalin hadduu god wada galaan xanuunka ay leedahay marka mas-uuliyadaa naga saaran haddaan nahay maamulkii haddaad tihiin bahdii caafimaadka ee gobolka shabeellada dhexe